wasiirka wasaaradda howlaha guud dib udhiska iyo gurigeynta dowladda jubbaland mudane cabdiwahaab axmed ismaaciil oo ay uhelinayeen mas-uuliyiin kale oo ka tirsan jubbaland iyo madax ka socotay hay-adda g iz ayaa gaaray deegaanka goobweyn ujeedka socdaalka mas-uuliyiinta ayaa la xidhiidhay xadhigjarka mashruuca biyo-xireenka deegaanka goobweyn oo ah mashruuc muhiim u ah bulshada deegaanka maadaama ay dhibaatooyin badan ay kala kulmaan xiliyada fatahadaha webiga ugu horreyn gudoomiyaha deegaanka goobweyn ayaa wasaaradda howlaha guud uga mahad celiyey shaqada adag ee u hayaan bulshada deegaanka wasaaradda howlaha guud oo cabdiwahaab hogaaminayo goobeen wax badan ayay noo qabatay wadada goobeen annagoo caburun meelaan ka baxnala meel naarjiinka iyo qudaarta beeraha ka baxda waxaan ku soo qaadano gidiga xagga dadka ka soo gudbo silac iyo gooben si ay isku soo gaaraan ilaahay ka sugo wasiirka iyo wasaaraddiisa waxaa nala bixiyey wadda caalami ah haddana waxaan ku faraxsannahay biyo xireenka gooben lagu wado dhibaato ayay nagu hayeen biyaha dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qaybgala munaasabadda ayaa wasaaradda howlaha guud ku bogaadiyey shaqada adag ee qabatay waxay wax weyn u tahay derbiga halkan laga dhisayo oo la rabo in lagu hakiyo fatahaadda webiga in magaaladan goobweyn lagu badbaadiyo boqol iyo lixdan iyo dhowr mitir baa maanta la dhisayaa laakiin waa ista fiican ma dhammaystira maalinba intaa in leeg baynu ku darayna waana gaari doonaa mustaqbalka inaynu la tacaallo si khasaaraha ka hortagga waxyeelooyinka cimiladu keento aynu u xoojinno dadkeennana uga badbaadino tala ku timi weeye wasaaradda howlaha guud waa uga mahad celinaynaa iyo hay-adda g i sad oo ra'yigan isla qaatay farxad weyn bay noo tahay maanta inaan goobjoog ka noqonno kana qayb gallo furitaanka mashruuca biyo xidheenka goobweyn kaas oo lagu xidhayo ama laga gaashaamanayo fatahaadda webigu uu sameeyo xilli roobaadka uu sameeyo inuusan magaalada iyo beeraha iyo deegaanadan magaalada gooweyn hareeraha uusan kusoo fasaxi uu kusoo kusoo fatihin waa project runtii qiimo badan xilligiisa ku soo aaday ugu dambayntii wasiirka wasaaradda howlaha guud dib udhiska iyo gurigeynta dowladda jubbaland mudane cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka mashruucan iyo waxa uu daaran yahay wasiiradan saaxiibada ee la socda mashruucan aan fulinayno kulligood waxaan u soo kaxaynay qayb bay ka yihiin wasaaradda gargaarku waad ogtihiinoo musiibooyinkan markay dhacaan cidda ugu horraysa oo soo gudbisay oo la wadaagaysa adduunka waa wasaaradda maanta waxaay u timid meeshan inay goobjoog ka ahaatay wixii ay u qaylo dhaaminaysay oo wax laga qabanayo qaybo ka mida inay aragto wasaaradda deegaanka oo iyada nala socoto dhibaatada environmentiga ay ku hayaan fatahaadahani markay soo fatahaan iyo markay ka noqdaanba dhibaatooyin ka imaanaya inay wax badan maalin iyo habeen ka hadasho maantana iyada lafteedu goobjoog u ahaato inaan wax qayb ka mida ka qabanayn wasaaradda deegaanku sidoo kale xanaanada xooluhu halkan aan taagannahay oo maanta aan xidhayna wasiir waa heladii ugu weynayd oo xooluhu ay ka cabayeen haddii marka ayba waayaan meel ay usii maraan webigii oy hiladii ka xidhanto culayskeeday ku imaanaysaa waana ku faraxsannahay inaad tidhi darar waaweyn oy ka cabi karaan oo xoolihii u fududeeya inay ka cabaan baan u samaynaynaa waan soo dhawaynaynaa waxaan leeyahay mar walba cid walba oo horumarka nagala shaqaynaysa waan soo dhawaynaynaa waxaana rajaynaynaa insha allah inay hay-addan keliya mee kuwa kale inay iska kaashan doono dhammaystirka mashruucan